أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi النisaa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad qaala tacaalى alla wuxuu yihi laysa bأmaaniyikum laysa اlأmru arinku ma ahan manuutan mid lagu xiray biamaaniyikum idinka iyo didiiladiinna iyo walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaab iyo didiiladooda arrinku mid taa lagu xiray ma aha man qofkii yacmal sameeyo suu-an xumaan yujza la abaalmariyee bihi isaga lagu abaalmariyee walaa yajid ma helaayo lahu isaga min duunillaahi alla sokadii weliyan ku arrintiisa maamulayo walaa nasiiran iyo mid u heeliyo ma helaayo aayaddan sababu nusuulkeeda waxaa aada loo tilmaamaa ahlu kitaabka iyo muslimiinta yaa isu faanay oo ahlu kitaabkiina waxay yidhaahdeen kitaabkeennaa idinka horreeyey nebigeennaa idinka horreeyey innaga unbaa jannadii gelayno mu'miniintiina waxay yidhaahdeen innaga yacnii yaa nebigeenna rusushii lagu khatimay innagaa idinka khayr badan innagaa markaa yacni jannadii gelayno sidaas oo kale oo muslimiintii naxnu afdalu minkum bay dhaheen nasaarana nasaaraduna sidoo kale markaabaa ilaahay marka kala bixinayaayoo alla wuxuu leeyahay arrintu dadka iyo didiiladooda iyo rajadooda iyo siday ayagu rabaan wax ku xiran ma aha ee xaqiiqdu waxay tahay qofkii xumaan la yimaado waa laga abaalmarinayaa qofkii wanaag la imaadana wanaagga khayrkiisii ayuu gaarayaa ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa ahlu shirkigii ayaa aayaddu ay ka waramaysaa ee mushrikiintii baa waxay dhaheen lan nubcatha walan nucadab annaga nala soo saari maayo mana nala cadaabayo sidaasay dhaheen mushrikiintii markaasa alla wuxuu leeyahay markaa idinka iyo didiiladiina iyo iyaga mushrikiinta a yani iyo didiiladooda idinka mushrikiinta iyo kuwan ahlu kitaabka iyo didiiladooda arrintu kuma xirna labadaa marka yacni macnaa la tilmaamay iyo ahlu kitaabkay gaar ahaan ka waramaysaana waa la yidhi markii nebiga sala allahu calayhi wasalam ay khilaafeen marka alla wuxuu leeyahay laysa almru laysa biamaaniyikum laysada marka ismigeeda xadfan sababu nusuulka ayaana lagala dhexbaxayaa oo qariinadu ay tahay laysa almru arrinku ma ahan manuutan biamaaniyikum mid lagu xiray idinka iyo didiiladiina iyo walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaab iyo didiiladood waxaa kaloo la dhihi karaa laysa yunaalu maa cinda allaahi laysa maahan yunaalu in la gaarayo maa wacada allaahu wuxuu alla yaboohay oo min athawaabi thawaabta ah biamaaniyikum lagu gaari maayo idinka sida aada iska jeceshihiin ood yididiilaynaysaan walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaabku sida ay yididiilaynayaanna ma ahan in lagu gaarayo thawaabta alla uu ballan qaaday xaqiiqdii marka waa sidee waa sidaan man qofkii yacmal sameeyo suu-an xumaan qofkii sameeyo yujza la abaalmariyee huwa mankaba bihi xumaanta lagu abaalmariyee aayaddan markay soo degtay abubakar radia allaahu canhu waxa uu yidhi culays ayaan dareemay markuu nebigu aayaddan akhriyey markaa ayaa waxa uu tilmaamay nebiga uu ku yidhi maa laka yaa abaabakrin abuubakarow maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi biabii anta wa ummii hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahaye wa ayunaa lam yacmal suu-an oo waa kee midka naga mid ah oo xumaan aan samaynin sow dhammaanteen xumaan ma aanan samaynin marka aayaddiina waxay tilmaamay qof kasta oo xumaan sameeya waa laga abaalmarinayaa innaa lamajziyuuna bikulli suu-in ami camilnaah xumaan walboo aan sameyno kuwa laga abaalmarinayaa nahay faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu marka wuxuu yidhi amaa anta yaa abaa bakrin adiga iyo wa asxaabaka asxaabtaada ama yacni amaa anta yaa abaa bakrin adiga iyo wa asxaabaka almu'minuuna asxaabtaada mu'miniinta fatujzowna bidalika fi ddunyaa adduunyadaa laydinku abaalmarinayaa xataa talqaw llaha ilaa aada alla la kulantaan walaysat lakum dunuubun idinkoo dunuub aynan idiin oolin wa ama alaaakharuuna kuwa kale ee gaalada ana fayujmacu dalika lahum waa loo ururinayaa xataa yujzow yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha lagalaga yani laga jazeeyo markaa macnihii aayadda muxuu noqday abubakar wuxuu ka cabsaday cumuumka aayadda ku jiro manta mantana waa cumuum oo waa ismu shardi oo marka cumuum faa-iideynayo suu-anna cumuum bay keenaysaa xumaan yar iyo mid weynba waa soo wada gelayaan marka qof kasto iyo xumaan kasto in layska abaalmarinayaa la sheegay ayaan xumaan gelin marka waayahay aayaddaani aaday u culus tahay sidaasaa marka abubakar cuslaysay markaabuu nebiga wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam adiga iyo inta kula midkae asxaabtaada adduunyada ayaa looga abaalmarinayaa looga gooynayaa wixii xumaano ay faleen aakhiro marka waxay la tegayaan dembi dhaaf iyo dembi la-aan laakiin dadka kale iyaga waa loo kaydinayaa waxooda buuxo ayaa aakhiro dhabarka laga saarayaa waxaana u marqaati kacayo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay wamaa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin xata ashawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha khataayaah qof muslima ma jiro ay asiibayso dhibaato iyo no daal murug iyo yacni tiiraanyo ay asiibaysaa ma jirto xataa qodaxda mudayso ilaa ilaahay dembi dhaaf buu uga dhigaa wax uu sameeyaa looga dhaafaa marka man yacmal suu-an yujza bihidaa iyada lafteeda waxay tahay adduunyadana waa layskaga gudaa aakhiradana waa layskaga gudaa mu'miniinta marka markay jiradaan qofku markuu qandhado dhagax markuu ku kufo qodax markay muddo shaqada markay ka yaraato masaa-ibta soo maraysoo dhan hadduu ku sabro dembi dhaafay u tahay marka isaga ma dhibaysa waayo gaalkana waa loo kaydinayaa ilaa aakhiro wixiisii oo dhammaystiran ayuu markaa la kulmayaa walaa yejid ma helaayo lahu isaga min duunillaahi alla sokadii weliyan ma helaayo ku arrintiisa maamulo walaa nasiiran mid u heliyana ma helaayo waman qofkii yacmal sameeyo min alsaalixaati acmaasha suusuuban wax ka mid ah min dakarin xaal uu yahay rag ow amase unhaa dhadig uu yahay mankaasu walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah xaaladda uu mu'minka yahay fa ulaa-ika kuwaada yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannadii bay gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran qadra naqiirin laftimireed godadka korka uga yaalo qadar la egna la dulmin maayo waman yaa axsanu ka wanaag badan diinan xagga diinka yaa kaga wanaag badan miman axad aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alla u hogaamiyey walxaal huwa isaga oo muxsinun mid wanaag falaya ah watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisa raacay xaniifan xaal uu yahay isaga oo shirkiga kasoo leexday oo towxiidka usoo leexday waatakhada allaahu alla wuxuu ka yeeshaye ibraahiima ibraahim khaliilan waday ayuu alla ka yeeshay nabiyullaahi ibraahim waman yaa yacni waman yacmal waman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha suusuuban wax ka mid ah minta hore marka waa tabciidiya minta dambena waa bayaaniyo waayo oo manka manta hore ayay bayaaninaysaa waman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha suusuuban wax ka mida qofkii sameeyo min dakarin lab xaal uu yahay yani oo lab ah ow amase unhaa dhadig ah wuxuu doonaa ha ahaado lab iyo dhadig qofkii wanaagga acmaasha suusuuban wax ka sameeyo waayo kulligeed in la sameeyo maba awoodi karaan dadka sida badan marka mintu waa tabciidiyo waayo tan dambena bayaaniyo waayo marka oo rag iyo ama dhadig ah yacni lab ama dhadig ah walxaalna sameeyo huwa isaga oo mu'minun mu'min ah meeshaas marka iimaanka aasaas buu u yahay camalka acmaasha haddii aan iimaan sal looga dhigin oo iimaan asaas aan loogaga dhigin camalkaasi wax uu taraayo aakhiro ma leh waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa'an manhuuraa acmaashiisii marka boor la firdhiyey unbay iska ahaanaysaa sidoo kale yacni dambas la firdhiyey buu rabbi ku tilmaamay ayb mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmi caasifin laa yaqdiruuna calaa shayin mima laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa dalaalu lbaciid marka wahuwa mu'minun waa qeyd waayo marku camalka samaynayo isagoo mu'mina sameeyey haddii marka isagoo gaal ah ou camal wanaagsan la imaado adduunyadaa wax lagu siinayaa aakhirana sidaas marka waxay noqonaysaa fajacalnaahu habaa'an manhuuradaas manhuurantaas ayb walidaalika marka acmaasha wanaaggeeda keliya un aakhiro laguma yani wax kama tartee waa inay aasaas iimaan ay ku dhisan tahay camalka wanaagsan ee la sameynayo fa ulaa-ika kuwaadaas yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannadii bay gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran qadra naqiirin lama dulminayo naqiir wax la eg naqiirkuna waa kasoo hadalno laftimireedka dhabarkeeda godadka yaryar ee ku yaalla ee cirbadda la eg weeyaan waman yaa axsanu ka wanaag badan diinan xagga diinka ay laa axada axsana minhu wax ka wanaag badan ma jire istifhaamku marka bimacna nafyi waaye ayb minman yaa ka wanaag badan xagga diinka ka yani axad ka wanaag badan ma jire aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa hogaamiyey lilaahi alla u hogaamiyey wejigiisibuu alla u hogaamiyey macnaha allow isu dulleeyey u caabuday walxaal huwa isaga oo muxsinun mid wanaag falaya ah muxsinunta marka waxaa ku jira ay muwaxidun markaa uu hogaansamayo ilaahay keliya unbuu u hogaansan yahay wahuwa muxsinun macnaha labaadna waxa uu yahay wahuwa muxsinun ee iyadaa macnahan labaad baana fiicane ee waxa yani waxa uu ku cibaadeysanayaa waxay yihiin dariiqii alla ou raalliga ka ahay ayuu ku cibaadeysanaa oo dariiqii nabi nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu cibaadada kaga dayana oo haddii marka uu yani wejigiisii alla u hogaamiyo cibaadaad ou la imaanaya laakiin dariiqada cibaadadaas ou kula imaanayo dariiqa almuxamadiya aynan ahayn dariiqii nebi moxamed u cibaadaystay oo u jideeyey aynan ahayn qofkaasi marka wixiisa eber waaye man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun waa lagu celinaa ninkii sameeya camal innaga nebigu wuxuu leeyahay aan diinteenna korkeeda aan ahayn waa lagu celinaa qofkaasi ay fa huwa marduudun calayhi marka miman aslama wajhahu lilaahina de waa ikhlaaskii markaas wahuwa muxsinunna waxay ka tarjumaysaa mutaabacadii in nebiga loogaga daydo camalka watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisii raacay haddana xaniifan xaal uu yahay isaga oo shirkiga kasoo qalloocday oo towxiidka markaa usoo iishay watakhada allaahu alla wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan buu ka dhigtaye marka jumladan watakhada allaahu ibraahiima khaliilan jumla muctaridahu intaas markii laga soo hadlay oo diintii nebiyullaahi ibraahim raacay ilaahay nebiyullaahi ibraahim waday buu ka dhigtaye walilaahi maa fi samaawaati marka ayb meeshaa marka watakhada allaahu ibraahiima khaliilanta waxaa laga qaadanayaa de ibraahim ilaahay baa aada u jeclaaday way ayb waxaana marka uu gaaray heer u alla uu ka yeelay uu ka dhigtayba waday khaliil uu ka dhigtay sifadaas marka maxabada oo jacaylka inuu ilaahay addoommadiisa aada u jeclaado wan wanaagsan waa sifa min sifaat illaahi tacaala sideeda loo rumaynayo oo aan markaa la dhehaynin jacaylku sidaas iyo sidaas iyo sidaas waayo midka bani aadamka inta la tilmaamo ilaahay waa ka hufan yahay oo waa ka nasahan yahay markaa in la yidhaha jacayl waa baadi iyo dalaal waayo ilaahay wuxuu sheegtay baa la inkiraa ilaahay addoommadiisa inuu jeclaadou sheegtay in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin nebigiisu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinku jeclaanayaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa buu tilmaamay maxabada marka sifo ilaahay leeyahay wey jacaylka allana jacaylka bani aadamka laguma shabahayo laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ayuu alla yidhi sifaadkan in la inkirana waxaa bilaabay dadad jahmiye qolo jahmiye la dhihi jiray waxaana ugu horreeyey uga daydeen nin la dhihi jiray aljacdu bnu dirham ninka marka jacdu bnu dirham ayaa wuxuu bilaabay inuu ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa inkiro oo ilaahay keliya waa jiraa inuu yihaha bis wujuud buu alla usugaa inuu jiro oo keliya allahaas jiro tilmaamo iyo magacyo oo uga soocan yahay makhluuqaadka oo uu ku tilmaamayey ma jirin sidaa daraaddeed baa marka culimmadu waxay fadwoodeen ninkaa in la dilo oo sandaqo iyo diin la-aan loo dilo walidaalika alimaamu albukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaad wuxuu wariyey ou qisadii marka khaalid ibnu cabdillaahi alqasri ayuu wariyey oo ahayd maalin ciid ah oo udxiyo la joogo ayuu qudbeeyey ninkaa amiirka ahaa khaalid ibnu cabdillaahi alqasri markaabuu wuxuu masaajidkiibuu ka qudbeeyey wuxuu yidhi ayuha nnaas daxuu wardadow udxiyaysta taqabala allahu daxaayaakum ilaahay udxiyadiina ha idinka aqbale fa inii mudaxin ilyowma biljacdi bni dirham anigu maanta waxaan ku udxiyeysanayaa buu yidhi jacdu bnu dirham macnaha waa dilayaa waay nacam ee hadda bani aadam udxiyo maku ma lagu udxiy ma lagu udxiyeysa karaa oo udxiyo maku baxdaa mase kuma baxdo mas'alo fiqi ama ma looga jeedo waan dilayaa un waayo meeshaa nacam dad marka damiinnimada iyo diinulxumada ay meeshaas ka gaartay baa jiro waxay leeyihin waxaan wax jira maahan bani aadam maba ku ansaxaysa udxiyay leeyihiin waxyaabaha marka ninka fahamkiisu meesha uu joogo diin inuu ka warramo maba u habboonaba culimadan bukhaari iyo dadkan aharkan warinaya miyaan waxaas fahmayninna markaa buu soo degay waa markaa wuxuuna ku cileeyeyoo uu yidhi fa ina jacdan zacama jacd bnu dirham wuxuu ku andacooday ana allaha lam yukallim muusa ilaahay muuse inuunan la hadlin walam yatakid ibraahiima khaliilan ibraahimna inuunan waday ka dhiganin marka laba tilmaamoo tilmaamaha allou inkiray ninkaa marka yacni maadaama uu qur-aankii beeninayaba sidaabuu marka yacni intuu soo degay buu dilay marka culimadii marka iyagana markaas way joogeenoo jacdu bnu dirham kulligood ah dadkii ahlucilmiga ahaa qof ninkaas soo dhoweeyey oo madhabtiisaa fiicnayd yidhi ma jirin bal fatwo oo culimada unbuu sidaa ku yeelay imaamu lbukhaarina khalqu afcaali lcibaadka qisadaa wuxuu u keenay milatu ljahmiya inay tahay milo xun iyo diin xun iyo caqiide xun oo sandaqe iyo gaalnimo wadatay inay tahay bal imaamu lbukhaari waxaa laga wariyeyba inuu yidhi anigu waaba la yaabaa buu yidhi waanan ku jaahilnimo xukminaa buu yidhi nin dadkaas yaqaan oo aan gaalaysiinaynin waaba la yaabaa yuu yidhi dadkaa nin axwaashooda ka warqabo oo aan gaalaysiinaynin waaba la yaabsanaya inii astaj yani waan yani waan ku jahli xukminaaba yuu leeyahay waa la wuu la yaaban yahay waa alimaamu lbukhaari khalqu afcaali lcibaadka a-imo badanna marka aharkaa way wariyeen shuhrada aharkaas ayaana sanad iyo wax lamidaba kaba deeqaysaba watakada allaahu alla wuxuu ka dhigtay ibraahiima ibraahim wuxuu ka yeeshay khaliilan waday ayuu ka yeeshay walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wakana allahu bikuli shayin muxiiطaa walilaahi alla unbaa iskale oo u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ah iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisaa ah wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday muxiiطan mid koobay oo cilmi ku koobay bikuli shayin shay dhammaantii wayastaftuunaka fi nnisaa'i wayastaftuunaka waxay kaa jawaab dalbayaan oy ku su-aalayaan fi nnisaa'i fii shani nnisaa'i haweenkii shanigoodii qul waxaa tiraa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabayo idinka fiihinna haweenkaa shanigooda iyo wamaa iyo wamaabaa idiin jawaabayo kii yutlaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina waxa lagu akrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisana laydinkugu aqrinayo fii yataama nnisaa'i haweenkii kuwooda agoonta ana ku saabsan allaatiya haweenkaa oo laa tu'tuuna aydnan siinaynin hunna iyaga maa wixii kutiba lahunna loo qoray iyaga oo loo farad yeelo loo qadarayay meherka ay u lahaayeen wa targabuuna aada necbaysanaysaan ama watargabuuna aada jeclaysanaysaan an tankixuuhunna fii nikaaxihinna iyaga nikaaxooda guursashadoodana aada jeclaysanaysaan ama watargabuuna aada nacaysaan can an tankixuuhunna can nikaaxihinna nikaaxsigooda iyo wlmustadcafiina kuwa taagta daran yacni shanigooda min alwildaani kuwa la dhalay xaalay ay yihiin kuwaa shanigooda waa la idiin jawaabayaa wa an taquumuu wa fii an taquumuu inaad u istaagtaan buu alla idiin jawaabayaa shanigeeda lilyataamaa agoontii inaad u istaagtaan bilqisdi cadaalad aada ugu istaagtaan wamaa wixii tafcaluu aada samaysaanoo min aada samaynaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman bihi kii ku cilmi badan shayga marka alla wuxuu leeyahay qoyskii axkaamtiisii yaa lagu soo laabtay marka wayastaftuunaka waxay kaaga jawaab dalbayaan oy ku weydiinayaan fi nnisaai fii shani nnisaai haweenkii shanigooday kaa su-aalayaan oy ku weydiinayaan qul waxaa tiraa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabaya fiihinna haweenkaa shanigooda meeshaas marka alimaam ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanaa maqaamu lfatwa inay maqaam weyn inay tahay fatwada maqaamkeeda maqaam culus inuu yahay waayo mar haddii ilaahay isaga ou isu xil saaray oo isagii ou qaatay waxaad dareemaysaa marka maqaam culus inay tahay wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna allaaba idiin fadwoonayaa la yidhiyo qur-aankuu idinkugu sheegaa masaa-ishaas xugunkooda marka maqaamkeeda maadaama fadwadu sidaa uu u culus yahay oo allah idi allaba subxaanahu watacaala uu maqaamkaas isaga qaatay ciddii marka dadka u bayaaninayso oo axkaamtaas rabbi dadka u sheegayso oo u bayaaninaysana waxa ay gacanta kula jirtaa inay wax weyn ay yihiin inay dareensanaadaana la rabaa waayo waxbaa xalaal ah waxbaa xaaraan ah waxbaa waajib ah waxbaa sunno ah waxbaa gaalnimo ah waxbaa iimaan ah marka la leeyahay wax adiga aada leedahay ka jawaabi mayside axkaam rabbi waayo wax aada ku dhex jirtaa ood dhex dabaalanayso waa inaad marka cilmi iyo warac iyo alla kacabsi inaad ugu dhex jirtaa la rabaa walaa taquuluu limaa tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib waa masale marka maqaamkaas maqaam aada u culus waaye dadka marka fatwoodo halisay ku jiraan marka nacam saa darteed marka waa inaynan iska iloobin wixii aynan aqoonin inay yidhaahdaan laa adri haddii cid ka kaafisaa ay jirtana war mas'aladan hebel su-aal hebelaa jooge adiga iska wareeji xilkeed iyo mas-uuliyaddeeda iyo dhibkeeda laakiin haddii adiga aada taqaano keliya qofkiina baa baahi oo u qabo u jawaab markaas adoo markaa alla cilmi ku dheehan alla kacabsi ku dheehan xalaal miiradna yacni ku dadaalayo oo qofna aakhiradaada aadan u iibinaynin ayb walidaalika marka culimada waxay ka hadlaan maqaamu lfatwa iyo maqaamu lqadaa yaa xoog badan culimada qaar waxay leeyiin fatwadaa daran qaar waxay leeyiin maya qadahaa daran leanna ilzaam iyo waxbaa qadaagu fadwana waa wataa ilzaamna waa ku jiraa bay leeyihiin aduu si ay ahaataba marka waa mansab diini ah waa jago diini ah oo qofka aan ka bixi karin ama aan ahalka u ahayn inuu u ordaa aynan fiicnayn qofkii marka ay mudatana inuu alla kacabsi ugu dadaalo iclaamu aclaamu lmuwaqiciinka iyaa markaa fatwada iyo maqaamkeeda iyo uga sheeayuu uga hadlaya alimaam ibnu lqayim qul waxaa tiraa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna haweenkaa sha'nigooda wamaa yutlaa waxaa bannaan fii maxalli rafcin maadaa inay noqoto oo lagu cadfo lafduljalaalah wamaa yutlaa waladii yutlaana shayga la akrinayana calaykum korkiina lagu akrinayana waa idiin jawaabayaa oo marka waa fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa laydinkugu dul akrinaayo waa maxay marka kaa wamaa yutlaa calaykumta aayaddii aan soo marnay waayo wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataamaa fankixuu maa taaba lakum min annisaai matnaa wahulaatha warubaac aayaddaas waay marka wamaa yutlaa calaykumta waxaa kaloo bannaan cala nasbi in la nasbiyo oo la yidhaahdo marka wamaa yutlaa oo markaa lasoo qadaro wayubayinu lakum wuxuu alla idiin caddaynayaa maa yutlaa shayga aladii yutlaa shayga la akrinaayo calaykum korkiina lagu dul akrinayo fi lkitaabi kitaabka dhexdiisana allah idiin bayaaninayo idiin caddaynayo oo aayaddii hore waay marka tan aayaddii hore ayaa lagu caddaynaba oo aayaddan baa waxay fasiratii hore waxaa kaloo bannaan maada fii mowdici jarin in laga dhigo la ecraabo oo markaa lagu cadfo fiihinna damiirkaas oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa qul waxaa tiraa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna haweenka shanigooda wamaa wafii maa wafi ladii kiina allah idiin jawaabayo shanigiisa yutlaa calaykum taas markaada masaladii waxaa ku jirta isim daahira in damiir lagu cadfo xaalatuljar marka uu joogo in la soo celiyo jaarkii xarafkii jar de jumhuurku ma ogolayn ibnu maaligna waa kii ogolaa qiraa'adii xamzana daliisho jiray waataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami ayb marka saddexdaaba waa ku jirtaayo midda hore oo rafcaha ayaa ayaad moodaa marka yaa alimaamu shanqiiti adwaa-ulbayaanka uu soo dhaweynayaa ayb wamaa waladii kii ayaa idiin jawaabayo allahu yuftiikum wamaana waa idiin fadwoonayaayo waa idiin jawaabayaa yutlaa la akrinayo calaykum idinka korkiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa meeshaas marka waxaa isu imaanayso yacnii xaqiiqo iyo majaaz waay allah idiin fadwoonayo waa xaqiiqo waayo iyada kitaabkaa fadwoonayana waa maxay waa majaaz waayo kitaabku ma hadlaayo isagee sababa u yahay fadwadii baa laga dhex hela labadaa marka yaa sa macnahaasaa jiray fii yataama nisaa-i waxaa la aqrinayo idinka dushiina lagu dul aqrinayo fil kitaabi kitaabka dhexdiisana yacnii lagu laydinkugu dul aqrinayo fii yataama nisaa-i haweenkii agoontooda shanigoodana ah ku saabsan allaatii haweenka oo laa tu'tuunahunna aydnan siinaynin maa wixii maa ma ladii kii kutiba la qoray lahunna iyaga loo qoray wixii iyaga loo gooyeyna aydnan siinaynin waa maxay waa meherka aayadda sideeda waxay ka warramaysaa qofka yacnii qof dhaxal kala dhexeeyo gabar agoon ah oo dhaxalna uu kala dhexeeyo welina uu isaga u yahay waa in adeerkeed nin baa dhintay gabaruu ka tegay iyo in adeerkiis yacni iyada in adeerkeedaan u jeedaa ibnu akh marka gabadhaa marka markay nis qaadato maalka yaa lale niska kale ninkaanaa lale haddii la bixinaayo oo la meherinayo yaa weli u ah isagaa weli u ah marka walaayadiina waa isku haystaa waa haystaa maalna dhinac marka laga fiiriyo shirkuu kula yahay laba xaalad waayo marka hadday qurux badan tahay maalkuna badan yahay waa guursanaa markuu guursadana meherkii iyadoo kale la siin jiray ka bixin maayo waayo ciddii u doodi lahayd waa asaga asagii baana marka hadda marka yacni ninkii u doodi lahaaba hadduu yacni dabada dambe uga taagan yahay yaa wax usoo dhicinaya marka meherkeeda isagii baa iska guursanayo meherkii ay mudnaydna ma siinayo markaas cadaalad darro xaaladna waxaa dhici karto in ama maalkaa yar ama iyadiibaa markaa uunan markaa ka helin foolxumo iyo wax lamida ayaa isaga u u arkaa marka guurkeedii ma rabo inuu guursado ma rabo waa ka celinaa marka cid kale inay guursato si maalkan uu u haysto taan baa marka waxaa la leeyahay sidaa ahyeelinina ayb marka agoo haweenkaa agoontooda shanigeedana ku saabsan buu alla idiin jawaaba kitaabkuna uu idiin jawaabayaa allaatii ku yani haweenkaa oo laa tu'tuunahuna aydnan siinaynin maa kii kutiba la qoray lahunna iyaga loo qoray oo loo jaangooyo meherkoodii ah wa tarhabuuna tarhabuunadan marka watarhabuuna an tankixuuhunna antaan iyo ficilka ka dambeeya masderaa lagu awila raqibadana marka can ayay ku gudbee ama fii hadday can ku gudubtana waad nacaysaan waay hadday fii ku gudubtana waad jeclaanaysaan waay labada macnona waa labadii macnoon hadda sheegaayey wa targabuuna yacnii aada jeclaysanaysaan an tankixuuhunna fii nikaaxihinna guurkoodana aada jeclaysanaysaan guurkoodaa rabtaan meherkoodiina ma siinaysaan watargabuuna can nikaaxihinna marka la yihaahdana watargabuuna marka wixii loo qorayna ma siinaysaanoo in la guursado cid kale ay ka hesho ayaad hor istaagaysaan watargabuuna waad nacaysaan an tankixuuhunna can nikaaxihinna guursigoodaad nacaysaan wlmustadcafiina wafi lmustadcafiina ayuu alla idiin jawaabayaa shanigooda kuwa la taag daraysiistay oo taagta daran min alwildaani ilmaha la dhalay xaal ay yihiin kuwaana wa an taquumuu wa fii qiyaamikum u istaagiddiina lilyataamaa agoonta aada u istaagtaan bilqisdi cadaalad ah ugu istaagtaanna alla waa idiin jawaabayaa arrintaa shanigeeda ayb wamaa tafcalu aayaddan marka tii horean kusoo macnaynay meesheeda wamaa wixii tafcaluu aada samaysaanoo min khayrin khayr ah fa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman kuku cilmi badan bihi shaygaasba wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wain imra'atun wain khaafat hadday cabsato imra'atun haweeney hadday cabsato khaafat ay cabsato min baclihaa ninkeeda ama zawjkeeda xaggiisa ay kaga cabsato ama ay ka yaqiiniso ay ka ogaato nushuusan madaxtaag ow amase icraadan jeesasho uu ka jeesanayo iyada falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin an yuslixaa inay hagaajiyaan beynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin inay hagaajiyaan waasulxu heshiiska iyo sulxiga yaa khayrun khayr badan oo wuxuu ka kheyr badan yahay jeedsiga iyo khilaafka wa uxdirad waxaa lasoo xaadirsiiyey al anfusu nafihii waxaa lagu soo ururiyey oo loo keenay ashuxa bakhayltinimo oo xaqeedii inaynan ka tanaasulin ayaa nufuustii loo keenay oo lagu soo xaadiriyey korkeeda wain tuxsinuu haddaad ixsaan fashaan watattaquu aada alla ka cabsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid hoos u og gunta hoose og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ku aada u og ayuu ahaaday alle wain imra-atun marka ishtigaal baa ku jiro wain khaafat imra-atun khaafat waay baabulishtigaal waay marka intuna maadaama ay dee ficil u gaar ahayd ayaa marka ismigii marka wuxuu iska noqday marfuuc wain khaafat imra'atun khaafat waxaa kaloo la yiraahdaa wain kaanat kaana in lasoo qadaran waa iska bannaan tahay oo la yidhaha wain imra'atun wain kaanat imra'atun haweeney hadday ahaato khaafat inay cabsatay ama ay ogaatay labada wej oo tar yacni tarkiibka aayadda waa ku jiraan aayaddan iyadana waxay ka warramaysaa arrin kaloo qoys ku saabsanoo ninka iyo haweenta isqabo haddii ninkii haweentii muddo markay isla joogeen ou doono inuu furo la joogitaankeeda iyo inuu la sii noolaado ay ku ay dhib ku ahaato oo isaga nafsad ahaan ou dhibsanayo inuu la sii noolaado xuquuqdeediina ou siina yacni hore ou u siinayay yani nin hadda aan xuquuq gudanaynin ma aha xuquuqdeedii waa gudanaa laakiin inuu noloshii la sii wadaago ayaa dhib ku noqotay oo qalbigiisii waa kahana xaqeediina hadda ma diidana nimanku marka waxay la gaar yihiin dabcan furiinka ayaga gacantay ku haystaan oo awooddii furiinka iyagaa la siiyey sharcigu uu siiyey isaga marka waxaa u bannaan inuu furi karo naagtaas marka maadaama furiinku awalba shay mubaaxa ou iska ahaa ninkaa haweeneydaa inuu nolosha la wada dhibsaday ee inuu furana ay u bannaanayd inta aan laysfurin waxaaba bannaan in labadoodu ay heshiiyaan aan laysfurin oo la heshiiyo maxaa marka lagu heshiinayaa laba dhinacba waa ka imaan karaayo iyadu inay xuquuqdii ay ninka ku lahayd wax kamida inay tiraahdo waa kuu daynayaa laakiin hay furin yacnii marka furiin la-aantu iyo isla joogga waxaa dhici karto haweentu iyada markaa inuu aada u anfacayo ninkan isaga qalbigiisa ay kasoo go-day ha ka soo go-daba qalbigiise laakiin oo wuxuu isleeyahay markaa de haween qalbi aadan badan u haynin haddana aada mid kale la qabto ama mid saddexaad la qabto armaa xuquuqdeeda hadhow ka tagtaa ood ku dambowdaa iska fur ayuu isleeyahay xuquuqdaas marka hadday tiraa waranu xuquuqdaas kaama rabee laakiin hay furin sidaa marka waa ku heshii karaan oo iyada waxeedii inay haweentii ka tagto taas iyadu marka waa si la jooggaas bayna door bidaysaa iyo waxyaabo badan bay ku qabtaa oo ay ugu door bidaysaa oo aan ahayn xuquuqda ay ka tegaysa aan ahayn ayay ku doorbid ayay ayay door bidaysaa markaas wayna dhici kartaaba waayo aayadda culimmada waxay yidhaahdaan waxayba ka warramaysaa sulxigii nebiga iyo sawda dhex maray sawda nebigu inuu furo ayuu damcay markay iyada sidaa dareentay bay waxay tidhi aniga xaqii aan kugu lahaa ama aan lahaa ee ahayd inaad markaa yacni iisoo hoyato habeenkayga marka aan lahaa adaan ku siiyoon kuu hibeeyey hay furin laakiin nebigu marka sidii buu kula heshiiyey ma furin iyada marka wax weynay ku qabtay habeenkeedii oy ka tagto waxay ku bedelatay haweenkii uu nebiga ka dhintay inay ka mid noqotay oo min nisaa yacni haweenka jannada nebiga haweenkii yacni kula ra kula yacni rafiiqtamayo inay noqoto marka wax yar ayay waxay ku iibsatayba wax aada iyo aada u qiimi badan masaalix marka waxaa jiri karta dee taa maslaxo weynba waayo nebiga wax lamida ma jiraane makhluuq nebiga ilaahay lamida ma jiraane waxaa dhici karto dadka kalena wax un inay ku qabto la joogiisa oo iyada markaa dan u ah oo waxaan ay ka tegayso uga qiimi badan ama ha noqoto de cilmi ay ku qabto ama sharaf ay ku qabto ha noqoto sharaf macnawiya umuur xisi iyo macnawi labadaba waa dhici kartaan ayb dadku marka guurku maahan keliya un hal hal wax keliya un maahan guurku ulajeedooyinkiisa qeyb labaad waxay noqon kartaa isaga inuu la heshiiyo uu yidhaah war waxbaan ku siinayaa waxaayo waxaabaan ku siiyey maalkayga wa meeshaayo meeshaa yaallo qaado laakiin xaqaas igaga tag oo maalan yacnii xaq marka xuquuqdii ama hoyashada habeenkii ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee arrintaa iyada xaqaa aada igu leedahay iga fududay oo markaa yacnii iga fasax waxaanna qaado aan ku siiye marka heshiisku ninka dhinaciisuu ka socdaa waa bannaan tahay wax un labadoodu ay raalli isaga yihiin waa ku wada joogi karaan ayb wain imra'atun wain khaafat macno kaleo kalena way ku jiraanoo hadda ninkii waxaa dhici karta marka haween marka haweentaani ay agtiisii ay ku weynaatay iyadoo agtiisii dabcan qiimi ku leh yaa haddana waxaa dhici karto inuu mid ilmo dhalayso oo markaa yar uu guursado ilaa ninku isaga waqti yacnii dhalmada isaga kama go-eyso asbaabteedee haweentuse waa ka go-ay isagii markaa inuu ilmo badsado ayuu rabaa haweentaanina culaysay ku noqonaysaa inuu isku haayo kuwan iyo iyada middaan marka middaan inuu fasaxaa kusoo dhacayso hadday heshiiyaan oo ay ay tiraahdo marka waxaay waxaasaan ka tegayaa ama adigii baan waxaa ku siinayaa intuu yidhaahdo sidaa ay ku heshiiyaan oo haweentiisii u noqoto isagana xuquuqdii uu ka cabsanayay inuu ka dhumiyo meeshii looga saamaxo dan baa ku jiray ayaa ku jirta meesha iyadana ayb oo ilmuhu marka qarad ka guurkii aqraaddiisii wax ka mida waay nacfi nacfina waa leeyihiin dabcan dhibba hala ahaadaan laakiin dhinacyo badanna nafci bay ka leeyihiin ilmihii ummaddan nebigana sala allahu calayhi wasalama badintoodana wax badanoo wanaaga iyada lafteeda ku jiro yacni xikamkaayo waxyaabahabaa marka meeshaa ku jiraan wain imra'atun wain khaafat haddii ay ka cabsato imra'atun haweeney khaafat ay cabsato min baclihaa cabsida hadda ay ogaato unbaa laga wadaa waxay ka dareentay ka tawaqucaysaa min baclihaa ninkeeda xaggiisa nushuusan xoogaa madaxtaag ah ow amase icraadan jeesasho ou ka indhaha ka yar dadbayou ka jeesanayo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin labadooda an yuslixaa inay hagaajiyaan beynahumaa dhexdooda inay hagaajiyaan sulxan islaaxan hagaajin sulxan marka masderaan macnaynaynaa islaaxanaana yay masder ka tahay waa ismu masder iska waay ama in sulxan mafcuulu bihi yuslixaada looga dhigo waa bannaan tahay calaa qira'ati lkuufiyiin an yuslixaa inay hagaajiyaan beynahumaa dhexdooda sulxan heshiis inay hagaajiyaan saa marka loo macneeyo labadaba waa bannaan tahay an yasaalaxaa haddii la akriyana an yatasaalaxaa inay heshiiyaan beynahumaa dhexdooda inay heshiiyaan sulxan yacni tasaaluxan heshii yacni sulxan yani waxaan ujeedaa heshi heshiis ay heshiiyaan wasulxu sulxigaa khayrun khayr badan oo muxuu ka kheyr badan yahayn icraadka jeesiga iyo in la ishaysto marka meesha labadooda marka heshiiska waa loo daayey wixii ay ku heshiiyaanoo xuquuq laga tegaayo ama ninka waxa bixiyo ama haweeneyda waxa bixiso inay un heshiiyaan xuquuqdii wax kamida laga tago saa lagu heshiiyo qofkiisiina uu ka tago waa bannaan tahay haddii heshiis la diido marka waa la kala tega waayo iyadoo aan laysrabin oo laysnacayo xuquuqdii laysku lahaa aan la gudanaynin ma laysla joogayo sidaas hore waxaan usoo marnay wain khiftum shiqaaqa beynihimaa fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha wasulxu sulxiga iyo heshiiskaa khayrun khayr badan meeshaana waxaa lagala baxay ee islaaxa iyo heshiisiintu waxaan ujeedaa sulxigu in uu wanaagsan yahay mar haddii la yihi sulxi waa wanaagsan yahay heshiisku diintuu ka mid yahay marka laba qof markay xaq isku haystaan waa la dhihi karaa war labadiinna idinka agti dhexdiinna ka heshiiya hadday marka dhexdooda ka heshiiyaan war hebelow wixii aan kugu lahaa waa iska kaa cafiyey intaanaan kuu cafiyey intaani sii intaba waa bannaan tahay laakiin sulxigu goormuu imaan karaa marka wax lakala bedelanayo kale iyo wax laysu dhaafaayo iyo waa horta haddii lays ogol yahay markaa sulxigu uu jiraayo waa haddaan wax laysku inkirsanayn ninkani haddii uu leeyahay waxaan kugu leeyahay kun kanna uu leeyahay wax aada igu leedahay ma leh maxay ku heshiiyaan marka labadooda kuwaa sulxi ma leh ee sulxigu wuxuu imaan karaa marka ninkaanuna ogol yahay in wax lagu leeyahay ee markaa qaabkii wax loo bixin lahaa iyo ay rabaan inay maxkamad ku tagaan war iska soo heshiiye waa la dhihi karaa adigana u dhaaf wax wax ka tag wax ka qaado u wada dhaaf sidaa marka inay heshii karaan hadday laakiin heshiin waayaan qaadigaa markaas kala bixinayo oo khusuumadooda iyo doodooda joojinayo markaa dadka soomaalidu sulxigu waxay u yaqaanaan diinta waxaan ka mid ahayn malaha marka odayaalka qaabka ay wax u sulxaan ayaa dhibay oo mararka qaarde odayaalka sulxa ay sameynayaan jowr iyo waxbaa ku jiro iyo waxaan sharcigii loo eegin markaasay dadkii sulxigiiba intaasay ka fahamsan yihiinoo war haddaad tiraahdid soo heshiiya qadiyad markay keenaan dacwo ah dacwadan iska daaya idinka dhexdiina ka heshiiya may waxaas ma rabna xeerjajab iyo baabkaas annaga ma gelaynay leeyihin wuxuu u maleeyaa xukunka shar yacni sharciga iyo sulxa inay isdiidayaan u haystaa sidaasna sax maaha waayo cumar marka loo keeno qadaayaadka wuxuu dhihi jiray dhexdiina ka heshiiya ayuu dhihi jiray fa ina alxukma yuurisu daqaa-in xukunka uu qaaliga gaarayo cuqdad ayuu dadka ku kala abuuraa waxaa laga yaabaa ninkii wax laga xukumay qaaliga waa u mala xumayna ninkaani wuxuu kaaga xukumay sidaa iyo sidaas waaye iyo laaluushow qaatay aduu ku necab yahay buu isleeyahay kii xukunka geeyey oo maxkamadda geeyeyna cuqdad buu u qabaa isna berri haddoo wax ku helo waa geynayaa maxkamaddii buu la tiigsanaa xukunkii marka dadka wuxuu ku ku abuurayaa daqaa-in iyo cuqad laakiin markay ayagoo israbo oo isjecel wax ku heshiiyaan dadkaasi marka dad waxay noqonayaan marka aan waxba isku qabin marka qadiyad marka maxkamad la keenay in la yidhaha ordaha soo heshiiya haddii aynan ahayn xaq alle xaq dadka waxay isku leeyihiin haddii ay tahay sulxi baa laga hormarinaa hadday sulxigu isku fahmaan maba loo baahno qaali hadday isku fahmi waayaan oo xugunaan rabnaa ay yidhaahdaan xugunkii baa lagu kala saaraa markaas marka wasulxu khayrun sulxigu waa yani yaa khayr badan marka la leeyahay islaax sulxigu inuu bannaan yahay wa xudirat waxaa lasoo xaadirsiiyey alanfusu nafaha ashuxa bakayltinimo ayaa naftii nufuustii bakayltinimo ayaa lagu soo ururiyey oo la dul keenay qofkii ilaahay ka dhowray maane waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun nafta marka waxaa la dul keenay nufuustii waxaa la dul keenay ashuxa bakayltinimo oo naf walbaa xaqeeda inay ka tagta ma ogola anna kaaga tegi maayo anna ma kaaga tegaya wain tuxsinuu haddii aada wanaag fashaan watataquu a alla ka cabsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid baatin ogoo gunteeda hoose og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum walan tastadiicuu ma karaysaan oo ma awoodeysaan an tacdiluu inaad cadaalad fashaan bayna annisaa'i haweenkii dhexdooda walow xarastum aadba dadaashaan si kastaba u dadaala falaa tamiiluu ha iilannina oo ha qalloocannina kula almayli iilasho dhammaanteed fatadaruu aada ka tagtaan haa haweentii markaa aada ka tagtaan kal mucallaqati xaal ay tahay midii la xiray oo laalaadoo meel ka laalaadoon la qabin lana furin wain tuslixuu inaad hagaajisaan watataquu aada alla ka cabsataan wain tuslixuun haddaad hagaajisaan watataquu aada alla ka cabsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariisasho badan aayaddan marka rabbi wuxuu ka hadla wuxuu tilmaamayaa marka haweenkii in loo cadaalad falaa lasoo sheegay oo marka yacnii qofku haddii uu ka cabsanayo inuu cadaalad falo ee inuu markaa uun mid ku gaabsado cadaalad la-aan hadduu ka baqayo inuu mid ku gaabsado fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidata aw maa malakat aymaanukum dalika adnaa anlaa tacuuluu cadaaladaas marka layska rabee waajibka ah waa midda nafaqada iyo habeenkii soo hoyadka iyo haweentii marka tookadeedii ou siiyo iyo waxyaabaha marka yacnii wixii masruufkii iyo marashadii iyo maskankii gurigii iyo waxyaabahaas waay laakiin midda ku saabsan maxabada iyo maylka qalbiga jacaylka iyo qalbiga m yacnii meesha uu aadayo ou la jiraayo taa iyada bani aadamkii arrinka weyn waayo awood uusan u lahayn waay middaas marka waa laga daayey marka waa middaa midou alla leeyahy walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i haweenka inaad u cadaalad fashaan maba awoodeysaan oo waa maxay marka cadaaladda waa maylka qalbiga iyo maxabadaa laga wadaa middaan aan la awoodeynin midda la awoodayana waa taas marka aan sheegnayoo yacni tookadii iyo nafaqadii iyo waxyaabaha la xiriiro walan tastadiicuu ma awoodeysaan an tacdiluu inaad iilataan inaad yani cadaalad an tacdiluu inaad cadaalad fashaan bayna annisaa'i haweenkii dhexdooda inaad ka cadaalad fashaan ma awoodeysaan walow xarastum aad badadaashaan si kastaba u dadaala middaa marka qalbiga maba karaysaan buu alla leeyahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa tii la awoodayey qofka aan samaynin dembi inuu ku jiro kabiira min alkabaa'ir waaye marka qiyaamahana wuxuu imaanayaa isagoo dhinac dhinac u fooraro qofkii marka laba xaas leh oo mid u iisho oo mid markaa yacni ta kale cadaaladdeeda ka tago uu awoodayey isagoo dhinac dhinac u qallooco ayuu imaanayaa qiyaamihii middaanse qalbiga iyo maxabada iyo waxa ka dhalanaya maxabadaas iyo waa loo dhaafay ayb falaa tamiiluu ha iilanina kulal mayli iilasho dhammaanteed fatadaruuhaa aada ka tagtaan marka haweentii kalmucallaqati xaal ay tahay mid la xiray oo kale naag marka garba duuban oon la qabin lana furin inaad ka dhigtaan sidaas sax ma ahan ayb waayo iyadu daaweenkii dar nebigana waa ka dardaarmay dad ducafaa waaye xarigaagay ku jirtaa inaad isaga ciyaarto sax ma ahan ayb waxyaabaha marka haweenka badan inuu qofku u guursado maqaasid sharci bay leedahay dabcan oo waxaa ku jirta maqaasid yacnii waxyaabo waaweyn oo masaalix baa ku jirto masaalixdaasina qofka marka haddii uu doonto ama uu markaa yacnii inuu taxqiijiyo uu rabo waa inuu iska ilaaliyaa mafaasidda marka ku xeeran meeshaas xigmadduna ma ahan sida meelaha qaarkood oo kale ama dadka qaar ay yeelaan yacni tacadudkan iyo haweenkan badan oo la guursanayo mamnuuc inta laga dhigo qaanuuniyan sida dalalka qaar ay yihiin oo kalena sax maba ahan banaan oo waxay leeyihin haweenkii xuquuqdooda la ilaalinayaa ninku laba xaas ma guurso karo dalal badan oo dadkoodu muslimiin yihiina sidaas dhanaa oo qofku markuu haween guursanayo maxkamadda uu tegaayo waa la hubinayaa inuu xaas kala qabo adhow marka dalalka noocaas oo kalea markaad aada u fiiriso haweenkana waa ka badan yihiin dabcan ragga xikmaddii marka ilaahay uu haween badan u jideeyey ayaa meeshii ayaa ka baxayso nin laba ama saddex ama afar guursada marka la waayo lama la diido arrintaas waxaa ka dhashay markaa meelahaas oo kale ku badan zinadaa ku badata waayo gabadhii waxay rabtaa wax guursado nimankii iyo haweenkii haweenkii baa badan ninkii wanaagsanaayey xaas qabayna mid labaad kuma dari karay awoodi karay oo qaanuunkii baa loo looga manciyo oo looga diiday oo nin dembi galay buu noqonayaa xabsi la dhigaayo barnaamijkaas marka meelaha uu ku batay zinadii baaba aada ugu ugu faaftay ama waxaa dhici karta de dadyow kale inay iska raacaan mararka qaar niman iska gaala ah ama kuwo iska faasiqiina inay iska inay iska raacdaan laga yaabaa gabadhii ile waa loo diiday kii ay taqaanay taas marka de waa loo jeedaa mafsadada ka dhalatayba arrimahaas marka islaamku laba saddex afar muxuu u baneeyey wax la gara karo wain tuslixuu haddaad hagaajisaan watataquu a alla ka cabsa yani aada alla ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan wain yatafaraqaa yugni llaahu kula min sacatih wain yatafaraqaa hadday kala tagaan labadii sulxigii baa la waayey ninkiina haweentii ma rabo waa isfurayaan markaas wain yatafaraqaa hadday kala tagaan yugni llaahu alla deeqe kullan mid kastaa ninkii iyo naagtii kala tegey mid kastoo yacni ka mida alla deeqe min sacatihi waa fadligiisa waasaca ah ama waasacnimadiisa xaggeeda ka deeqee wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasican mid fadligiisu waasic yahay xakiiman xikmad badan alimaamu lbagawi wuxuu leeyahay wajumlatu xukmi alaayati aayadda xukunkeeda marka lasoo duuduubo wuxuu yahay ana rajula ninka idaa kaanat taxtahu imra'ataani haddii ou laba xaas aw akhara ama ka badan ou qabo fa inahu yajibu calayhi taswiyatu waxaa ku waajibaysa inuu simo beynahuna dhexdooda fi lqasmi qeybta fain taraka taswiyata beynahuna hadduu ka tago fii ficli lqasmi qeybtaa ficilkeeda casa allaha tacaala allou caasiyey ninkaas wa calayhi alqadaa'u lilmadluumati haweentii uu dulmiyeyna waa inuu u qalleeyaa wixii uu ka dulmiyey haddii mid uu habeenna la joogay usbuuc midaanna uu hal habeen la joogay intii kale marka waa inuu midaan uga gudaa wataswiyati iyo taswiye ayaa marka waajiba wataswiyatu taswiyadu shardun fi lbaytuutati waxay shardi ku tahay bariidda habeenkii baa la fiirinaa macnuu ka wadaa inuu la bariyo habeenkaas habeenkaa laga fiirinaa laakiin waa de qofkaan habeen shaqaynin yacni dadku inta badan maalintiiay shaqaystaan soo maha habeenkii lama shaqeeyay sida qaalibka ah laakiin ninka habeenkii shaqeeyee waardiyaha ah isaga isaga marka tookeysigiisu muxuu noqonaa maalintii u noqonaa ilaa habeen maba jooga maogtaha amaa fi ljimaaci falaa buu leeyahay jimaacu samaya galmada inuu ku simo waajib maahan uu leeyahay laba macnaa inu ay ka fiirinayaan waa dhici kartaa galmadu wax maxabada ku tacalluqo ee qalbiga wayn wax maxabada iyo qalbiga ayay ku tacalluqdaa saameynayna ku leedahay middaan marka maxabada iyo maylka qalbigaana qofka ma awoodi karan inuu xakameeyo sidaas marka hadday tahay intii awoodiisa uu sameynaa waana la dhaafaa wix kale inuu simo markaa qasab maaha middaanse inuu mid inuunan iskaga tegin waayo laakiin ayb laakiin madhabka shaaficiyada waxaa ag yacni iska mashhuur ka ah ama aada loogu yaqaanaa macnaha jimaacu min xaqi rajul waayo bay leeyihiine naagta xaqeeda maba ahanba iyaga marka masruuf iyo marasho iyo waxaasaa laga rabaaye jimaacu waxay leeyihiin iyo galmadu xuquuq marka ninku uu leeyahay waayo laakiin naagtu ay leedahay ma aha qowlkaasna qowl daciifa waayo sababtoo ah haweenta lafteeda waxaa yacni iyada lafteeda xuquuqay ay arrintaa ku leedahay haddii kale zina inay timaadaaba laga yaaba hadduu ka jeesto ka jeesto iyadiina ay markaa baahidaas ay qabto qaa'im ay tahay zina inay ku dhacdo waa dhici kartaa ta labaad ilaagu macnihiisu maxuu yahay haddii la yidhaha naagtu jimaac xaq uma laha ilaagii aan suuratulbaqaro kusoo dhaafnay ninku hadduu naagtiisa ka dhaarto ou yidhaahdo wallaahi laa ujaamicuki allaan ku dhaartay ku jimaaci maayo lix bilood shan bilood afar bilood ka badan uu sidaa ku dhaarto afar bilood baa loo qabanaya kadibna maxkamadaa la keenaya ama fur ama yacni u laabo ayaa la dhahayay haddii jimaaca aynan xaq ugu lahayn maxaa sidaa loo amraa marka ninka ayb marka meeshaasi marka sax ma aha amaa marka wuxuu yihi fi ljimaaci falaa liannahu yaduuru cala annashaadi waataa marka maxabadow u noqonaa walaysa dalika ilayhi taana isaga xaq uma laha oo awooddiisa maahan waat waa tan uban unanba awoodeynin walow kaanat fii nikaaxihi xuratun wa amatun ninku naag xorana waa qabaa addoonna waa waa leeyahay fainahu yabiitu cinda alxurati leylatayni wa cinda alamati leylatan waaxida naag addoonay naag xorow isku qabaa haddii ay suuragal tahay marka midda xortaa laba habeenay leedahay addoontuna hal waidaa tasawaja jadiidatan hadduu guursadana calaa qadiimaatin cindahu yakhusu ljadiidata bian yabiita cindahaa sabca layaalin haddii mid uu soo cusboonaysiistana toddobo ayuu siinayaa in kaanat bikran hadday gabar tahay wa in kaanat hayiban hadday garoob tahayna fa halaathu layaalin saddex habeen waay huma yusawii bacda dalika bayna alkulli toddobadaa ama saddexdaa markay dhammaato waa simayaa marka ayb walaa yajibu qadaa'u hadihi layaali lilqadiimaati habeenadaas kuwii hore middaan cusub habeenadii toddobada ah ama saddexda ahaa laga gudsan maayo waayo wax iyada ay leedahay hadday iyada iskeed haweenta u baxdo ay fasax ninka ka qaadato oo danteeda ah ama waalidkeeday soo salaamaysaa ama safar iyay markaa u baxaysaa danteeda ah bay u baxday maalmahaas marka ay maqan tahay loo soo qallayn maayo waayo iyada nafsadeeda iyadaa u baxday laakiin hadduu isaga wax u dirsaday howl u dirsaday iyada markaas de waxay yeelanaysaa waxeedii marka kuwa kale intuu la joogay waa qaadanaysaa iyadana ilaa teeda hadda maynan u maqnayn markaas isagaa wax u dirsaday haddii safar uu aadayo uu qorituuruu samey jiray nebiga sal ll l slam midda qoriga ugu dhaco ayuu wadan jiray intaa safarka uu jiro middaa uu la socdana marka lasoo laabto laga qallaysan maayo oo laga gudsan maayo waayo nasiibkeed iyo qoriba qorituuray ku heshay axkaamta marka aduusiyaalkaas waay waaba shakan waidaa araada rajulu safara xaajatin fayajuusu lahu an yaxmila bacda nisaa'ihi maca nafsihi inuu hore u wato bacda an yuqrica baynahuna fiihi marka uu qori tuuro kadib waayo oo mid iska wadan maayo uma laa yajibu calayhi an yaqdiya lilbaaqiyaati muddata safarihi u qallayn maayo wain daalad haba dheeraato idaa lam yazid muqaamahu fii baladihi calaa muddati lmusaafiriin haddii uunan de muddadii musaafiriintan sheegayna uunan ka badinin axkaamahaasa marka uu halkan ku tilmaamay wain yatafaraqaa hadday kala tagaan yuqni llaahu alla deeq yacni deeqe oo qani ka yeelee kullan mid kastaa min sacatihi ka deeqee waasacnimadiisa xaggeeda ayuu rabbi ka deeqayaa nikaaxuna de fadli baa lagu helaa iyo dheeraad iyo khayr iyo baa lagu helaa suuratu nuur aan ugu tegi doonaa waankixu layaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadli kala tagaanna hadda waxaa laleeyahay fadli baa ku jiro wain yatafaraqaa yugni llaahu kulan min sacati intay iska laalaadi lahaayeen ay hadday heshiyi waayaan inay kala tagaanna mid walbaa hortiisaa ilaahay khayr ka siinaa khayrka alla waa waasa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday waasican mid fadligiisu oo waasac yahay xakiiman falsan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih